إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisan waxaa ka mid ah askar etoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa haweenay ku dilay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay soomaalida ku dhaqan dalka ingiriiska ayaa ka walacsan in carruurtooda ay ku biiraan kooxaha daraagista ee dalkaas mid ka mida beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka jubbada dhexe ayaa xoola ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddoomiyaha degmada kaaraan ee dowladda federaalka ah ayaa ku baaqay in la weeraro oo la dhibaateeyo qof kasta oo ka soo horjeeda doorashada qofka iyo codka lagu sheegay ee ay ku howlan tahay dowladda federaalka xukun xadisino ah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kooxa hubaysan ayaa afduub u geystay ciidamo boliis ah oo ka tirsan askarta ah dowladda bakistaan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobada bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan shanta bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar etoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo etoobiyaan ah kuwaas oo ku sugnaa duleedka ah magaalada baydhabo waxaana qaraxa ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo etoobiyaan ah ayaa ku naf waayay qaraxa lala beegsaday halkaas sidoo kalena mid kale oo ku dhaawacmay askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa haweenay ku dilay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali maalintii shalay oo axad ahayd waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka dhacay dil uu askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed u geystay haweeney xaamilo ah dilka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda shaabta oo ku taalla dhanka koonfureed ee magaalada baydhabo ilaa iyo hadda ma cadda sababta uu askarigan u dilay haweeneyda askariga dilka geestaha ayaa ka tirsanaa ciidamada booliiska ee maamulka la baxay koonfur galbeed waxaana xogaha qaar ay sheegayaan in rasaasu si bareera u furay ay ku geeriyootay haweeneydan oo ka mid ahay dadka ku dhaqan magaalada baydhabo bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa si weyn u hadalhaya dhacadan ka dhacday gudaha magaalada baydhabo muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku soo badanayay dhacdooyinka urkutaalada ah ay geysanayaan ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed kuwaasoo ay kula kacayaan dadka rayidka ah ee ku nool magaalada soomaalida ku dhaqan dalka ingiriiska ayaa ka walacsan in carruurtooda ay ku biiraan kooxaha daraagista ee dalkaas tafaasiil ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
waalidiinta ku nool dalka ingiriiska ayaa walaac xooggan ka muujinaya carruurtooda ku sugan gudaha dalkaasi iyagoona sheegay in ay uga cabsi qabaan ka ganacsiga daroogada qaar ka mid ah waalidiinta ayaa tilmaamay in carruurtooda ay adeegsanayaan rag ku caanbaxay ka ganacsiga daroogada si ay booliiska uga dhuntaan warbaahinnada dalkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in tirakoob la sameeyey sannadihii labada kun labaiyolabaatanka ilaa labada kun saddexiyolabaatanka ay muujinayaan in ku dhowaad afar iyo toban kun oo carruur ah aysan ka warqabin in ay ku kacayaan dembiyo noloshooda halis ku ah carruurta soomaaliyeed ee la kulmaya halista ku aadan daroogada ayaa inta badan ku nool xaafadda andover state ee ku taalla magaalada caasimadda ah ee london mid ka mid ah waalidiinta sida aadka ah uga walaacsan mashruucan halista ku ah carruurta soomaaliyeed ayaa tilmaamay in ragga adeegsanaya ilmaha ay siinayaan lacag iyo agabyo kale si ay u soo jiitaan uguna adeegsadaan falalka guracan ee ay damacsan yihiin carruurta sidan qaldan looga faa'iidaysto ayaa inta badan waxa ay la kulmaan xadgudubyo ay ka mid yihiin jirdil mid maskaxeed iyo kuwa ka dhan ah shareecada islaamka iyagoona mararka qaar looga faa'iidaysto u tahriibinta daroogada meelo ka fog halka ay ku nool yihiin dalka soomaaliya ayaa sidoo kale ka mid ah waddamada sida aadka ah looga isticmaalo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan waxaana waddooyinka qaar ee halbowlaha u ah muqdisho in badan lagu arkaa dhallinyaro badan oo ay daashatay daroogada islamarkaana waxyaabaha ku kalifayna ay ku sheegayaan inay tahay waalidiintii dhalay oo isfuray ama qaarkood geeriyoodeen qof walba wuu fahmi karaa ubad uu dhalay qof qaraabo la ah ama shakhsi ku xaafad ah oo ay saamaysay isticmaalka iyo ka ganacsiga daroogada waxaan luminaynaa jiil badan ayay tidhi sacdiyo cali oo ka shaqaysa hay-ad samafal oo ku taala slington haddaba kooxahan ayaa goobaha ugu badan ee ay ka afduubtaan carruurta ayaa ah garoommada lagu ciyaaro kubadda umulkhayr oo ah hooyo ku nool deegaanka andover state ee dalkaas ayaa dhankeeda tiri waa in waalidiinta soomaaliyeed hurdada ka kacaan sababtoo ah waxa aan nahay dhibane marka wiilasheena lagu dilo bartamaha waddooyinka abu ibraahim oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku dhaqan qurbaha lana hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa u soo jeediyey waalidiinta soomaaliyeed ee ku dhiban waddamada reer galbeedka inay u laabtaan dalkooda hooyo ma kula talin lahay dadka muslimiinta ah inay ka soo hijroodaan carrada gaalada ilmahooda ay kala soo ka soo hijroodaan ay la yimaadaan waddamada muslimiinta nacam kuwaasaan anna ka mid ahay waajib bay nagu tahay khaasatan anugu waxaan arkayaa inaan aadno soomaaliya aniga iyo intii igu tala ahba maadaama aan soomaaliya ka nimid oo dal iyo dad iyo diin iyo ummad buuxda aan nahay dadkanagii oo dhan ay xaggaa jiraan inaan waddankanagii aadno si kastaba ha ahaatee dalka ingiriiska oo ah meelaha ugu badan ee ay soomaalida ku nool yihiin ayaa caasimada dalkaas ee london waxaa sannadihii lasoo dhaafay diiwaangelin la sameeyey lagu ogaaday in dilalka ka dhaca oo ay ku jiraan kuwa loo adeegsado mindiyaha ay sare u kaceen mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka jubbada dhexe ayaa xoola ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim
beesha sheekhaal qeybteeda degta jubbada dhexe ayaa toba neef oo geel ah ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga jiidda hore ee dagaalka munaasabad ka dhacday magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayay beeshu ku wareejisay toba neef oo geel ah waxaana ugu horeyn hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada sheekhaal hadduu ilaah yidhaaha waxaa wadnaa salaan iyo suuriya wadnaa waxaana u wadnaa hadduu ilaah yidhaaha mujaahidiinta oo maaragta oo ku jilbo xirna safuufta waxaana u wadnaa toban neef oo geel annagoo beesha sheeqaaleed eh waxaan rabnaa in nalaga gaarsiiyo hadduu ilaah yidhaaha waxaan rabnaa inaan ku wareejino nabadoonka beesha sheeqaale jubbada dhaxa nabadoon muxudiin saalax waxaan rabay inaan habaar ninkan guurguurto kelmaddiina waa kooban tahay waxaan dhihi lahay guurguurtow gantaal kuu dhac oo maarata ugu oo ku googooyo gurigaada ilaahoo ka yaala gododa naareed wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu keennay geel toban neef ah waxaanu u keennay ragga sufuufta ku jira ee mujaahidiinta ah inna laga gaarsiiyo ilaahay idankiisa reerkaan ka soo keennay oo reer sheeqaaleedna farxad iyo reenreyn bay ku soo dhiibeen intaa kaliya muna ahaan doonta insha allahu tacaala wax ka badan baan ilaahay idankiisa rajaynaynaa geelaasaan u keennay insha allahu tacaalaa ayagana allaha ciseeyo howlihii ay ku jiraan kuwii u fududaado ilaahay uu u fududeeya allaha ka dhigo gaaladana allaha jibiyo ilaahay idankiisa geelaasaanu keennay waxaanu ku wareejinaynaa nabadoonka jubbada dhexe beesha sheeqaaleed xudiin saalax wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah suldaan shucayb oo ah suldaanka beesha sheeqal ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay wuxuuna sheegay in xoolahan ay ku wareejinayaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe si dhankeeda ay u gaarsiiso ciidamada mujaahidiinta ee jooga furimaha hore ee dagaalka waxaan leeyahay dhammaan jamiic ulwalaayaad waa aragnaa khayrka iyo wanaagga ka socda xoolaha la bixinaayo dadaalka saasaan u wadno waana salaamaya dhammaan salaadiinta muslimiinta ee ahlu tawxiidka ah waxaan leenahay ilahay idinkan ha idin ciseeyo walaalihii baxay oo ilaahay dartiis loo dilina waxaan leenahay shahaadooda allaha ka aqbalo owlaaddoodana owlaad wanaagsan allaha ka dhigo guryahay ka tagaan guryo wanaagsan allaha ka dhigo waxaan leenahay umuradeenna ilaahay ha idin xifdiyo insha allahu tacaala waxaan leenahay rag labaatan afar saac khudada degaayo ee cadowga dhiig bixinaayo ee ma artaaye naftooda habeen iyo maalin dhigay saaxada jihaadka waxaan leenahay ilahay idin barakay idinkana insha allahu tacaala waxaan rabaa geelaas inaan wareejiyo kuna wareejiyo waaliga degmada amskal muxaafadada jirib wakiilna ka ah waaliga gobolka shee cali waxaan leenahay geela nagala wareeg nagana gaarsiiya mujaahidiinta waaligeenna wilaayada jubbada dhexe shee cali darwiish waaligana waxaan leeya ilahay raxmaanka ha ku xifdiyo wanaagga iyo khayrka iyo waxyaabaha aan kugu aragnay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kaaga dhigo zaad iyo sahay maalina maanta ka baahi badan tahay muddooyinkii lasoo dhaafay qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa qaaday tallaabooyin iskarab istaag ah oo ay u muujinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo bixinaya xoolo nool iyo agabyo kala duwan guddoomiyaha degmada kaaraan ee dowladda federaalka ah ayaa ku baaqay in la weeraro oo la dhibaateeyo qof kasta oo ka soo horjeeda doorashada qofka iyo codka ah lagu sheegay ee ay ku howlan tahay dowladda federaalka axmed cabdulaahi ayaa ka warramaya
maalintii shalay waxaa baraha internetka si weyn looga daawaday hadal uu jeediyey mid ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ee dowladda federaalka kaas oo ugu hanjibay dadka shacabka ee kasoo horjeeda doorashooyinka ay qabanayaan guddoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani maxamed ayaa ku baaqay in maqar lala dhaco garaa-is iyo xabsina la iskugu daro qofkii diida in lagu qasbo mashruuca isdiiwaangelinta oo ay doorasho qof iyo od ay ku sheegeen in la xiro guddoomiyaasha degmooyinka oo dadka dardanayo in la hor keeno annakaa u qabno annakaa dacwo u qabno ka guddoomiye degmo ahaan dacwaan u qabnaa inaan hor fadhiisanno hadday dhici diinta in lasoo qabto guddoomiye kasta wuxuu xukumaa half milyan in la mid ah nimaan bistoolo wadan oo qori wadan oo siyaasi ahayn xil dowladan aanna haynin inuu inta miidiya soo fadhiisto oo wuxuu rabo sheego idinkaa idiigala rabaa inaad lafaa ka tuntiin maqarraqaata asaga iyo gurigiisa waxaa u fasaxan tihiin inaad lafaha ka tubtiin argagaxisaa soo dirtay argagaxisada u shaqeeyaa lafaha inaad ka tubtiin degmada kaaraan maba deganaa umalaynaa degmada kaaraan nin dowladda macaaraadaayo haddii uu deganaado mas-uuliyadda idinkaa qaadaayo shacabka asaga iyo gurigiisa waxaa la rabaa inaad bannaanka keentiin oo saldhiga geysiin wuxuu qirtay eed loo jeediy oo ahayd in mashruuca isdiiwaangelintu xubnaha ka qaybgalaya ay yihiin shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka in bulshada loo caddeeyo oo ay ogaadaan arrintaasi ayuuna sheegay inay fadeexad ku tahay waxaan fiirsanayaa daati cunug yar oo oo tigtog leeyo youtube iyo waxaas fiirsado oo la yaqaano oo wiriyo aan ahayn siyaasi weyn aan ahayn oo fadeexad fadeexad aan wanaagsaneyn guddoomiyaasha degmooyinka malaamileyda iyo shaqaalaha dowladda hoose iyo dad lasoo dirqiyey oo shaadada xoog loo siina intaasoo bulshada ka dhacsiina leefoo galay cirbadoo isku dhiftay ama kaniinay oo waxuu cunay oo bidibidhi inay ayuu cunyey daraama doomo ah oo cunyey bulshadii wuxuu ka dhacsiinaa doorashada inay daraq tahay waa nasiib darro cid soo dirta lama yaqaan argagixisada waa ka xunya waxaa la yaabla in habka uu u hadlayo guddoomiyahan aanay ka muuqan wax mas-uuliyad ah marka loo eego sida iyaguba sheegteen waxa uuna amrayaa shacabka ku nool degmada kaaraan ee ka aragti duwan ama aan rabin maamulka in lagu xadgudbo naftooda iyo maalkooda lana waxyeeleeyo xukun xadisuna ah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee deegaanada hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa riday xukun xadud zine ah kaasoo lagu fuliyey saddex ruux oo lagu eediyey inay ku dhaceen fal zino ah fagaaraha uu xadkani ka dhacay ayaa waxaa soo xadiray qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas uu soo daawasho tagay xukunka ay fulinaysay wilaayada mid ka mid ah qudaadda maxkamadda islaamiga ayaa ku dhawaaqay xukunka eedeysanayaasha waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamiga ee degmada afgooye horteeda dacwad keensaday soddon iyo lix jir ah degan balow kaboole wuxuuna soo dacweeyey muddo icaleyyi shan iyo toban jir ah degan isla balow kaboole wuxuuna yidhi waxaan ku dacwaysanayaa wiilkan gabadhan aan dhalay la yidhaahdo toban iyo afar jir ah ayuu guri dariskeyga ah u dhisay laba maalmood iyo hal habeen ayuuna halkaas ku haystay wuuna u galmooday maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay wuxuuna ku jawaabay haa arrinka la sheegay wuu jiraa intaa kadib maxkamadda waxay weydiiday wiilkii iyo gabadha inay horay guur u soo mareen waxayna ku jawaabeen labadooda maya guur horay uma soo marin intaa kadib wuxuu qaadiga soo gudbiyay adilada loo cuskuday xukunka intaa kadib maxkamadda markay degeysatay dacwadii mudaiga iyo jawaabtii wiilka iyo gabadha oo ahayd mid khilaal ah ayaa waxay maxkamadda xukuntay sidaas waxaa lagu xukumay boqol karbaash oo xad min xuduudillaahi ah xadisina ah ayadana waxaa lagu xukumay boqol karbaash oo xad min xuduudillaahi ah xadisina ah kadibna waalidkeed in lagu wareejiyo waa in laga fogeeyo muddo hal sano ah meeshii uu ku sinaystay xukunkaa wuxuu ku sugnaaday ilaal waxaana loo cuskaday الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليجد عذابهما طائفة من المؤمنين wilaayaadka islaamiga koonfurta bartamaha soomaaliya ayaa fuliyey xukuno sharci ah kuwaasoo uu allaha ugu talagalay in lagu ilaaliyo masaalixda addoomaha xukunka xuduudinada ayaa ka mid ah xuduudaha uu allaha u jeediyey in lagu dhowro cirdiga iyo taranka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kooxaha hubaysan ayaa afduub u geystay ciidamo boliis ah oo ka tirsan askarta dowladda bakistan kooxa hubaysan oo ka tirsan kooxda xoreynta gobolka balujistan ee dalka bakistan ayaa weerar ku qaaday baabuur ay saaraayeen dad maxaabiisa ilo waradiga ka tirsan booliiska dalkaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in tira u dhexaysa soddon ilaa afartan oo ka tirsan kooxda hubaysan ay xireen waddo isku xirta magaalooyin ka tirsan gobolka balujistan kuwaas oo jidka u galay askar waday maxaabiis dowladeed iyagoona halkaa ka afduubtay dhammaan askartii la socotay maxaabiista kuwaas oo tiradooda lagu sheegay ilaa shan askari kooxdan ka dagaalanta gobolka balujistan ee dalka bakistan ayaa in ka badan labaatan sano waxa ay dagaal kula jirtaa dowladda bakistan iyagoona dalbanaya in gobolkaas uu ka madax bannaanaado dalka bakistan intiisa kale warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga wanaga inta